waxaa si habsami leh toddobaadkii toddobiyo tobanaad uga soconaya magaalada muqdisho iyo gobolada dalka barnaamijka ololaha tobanka kun ee hadiidada oo shirkada isgaarsiinta somta lagu tala gashay macaamiishada ku sugan gobolada dalka iyo gobolkan banaadir toddobaadkan ee shirkada isgaarsiinta somtel waxay bixisay hadiido kala duwan oo qaali ah waxaana kamid a mooto bajaaj dahab mobel samsuma iyo sidoo kale hadiyido kale oo fara badan waxaana dadkii kasoo qeyb galay oo u badnaa marti sharaf ay bogaadiyeen shirkada isgaarsiinta somtel sida xilligan ugu heelan tahay qancinta macaamiisheeda axmed cabdiraxmaan xaaji aadan oo ka tirsan howlwadeynada xafiiska suuqgeynta shirkada isgaarsiinta somtel iyo cabdifataax cabdulaahi oo ka tirsan madaxa xafiiska marketinga somtel ayaa ugu horeyntii goobta ka hadlay barnaamijkan waxaan rabnaa insha allah misena waxaan rajeynaynaa inaan sii wadno ilaa ay sanadka inta ka dhiman dhammaan bulshada soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay adeegaan isticmaalaan joogteeyaan ku shubtaan tijaabiyaan nasiibkooda si ay kaga mid noqdaan guuleystayaasha toban kun oo hadiidood insha allah waxaan rajeyn doonaa hadduu ilaa iraa inaad barnaamijkan marka uu dhammaado result fiican oo la dareemi karo dhanka bulshada iyo muxuu ahaa in aan arki doono marka insha allah waxaan rajeynayna bulshada ugu baaqaynaa in adeegoodii muxuu ahaa ay sii dardargeliyaan isticmaalaan
sida cajiibka ah nasiib xitaa way ka duwan tahayo qofka isagoo halkii dollar isagoo ku shubanayo oo isagii adeega isticmaalaya haddana promotion lagu siiyey runtii shirkadda way ku mahadsan tahay inay saas uga fikirto macaamiisheeda barnaamijkan wuxuu kamid yahay barnaamijyada social responsibility bulshada wixii laga qaaday dib loogu celinayo madaxa waaxda ganacsiga shirkadda isgaarsiinta ee somtel cabdilaahi cali caamir ayaa sheegay in barnaamijkan ay ka faa'iidaysteen bulsho soomaaliyeed oo aada u fara badan kasoo qaybgalayaasha kale ee usbuucii hore ku guuleystay hadiyadaha qaaliga iyo kuwa hadda usbuucan ku guuleystay oo ay uga horeeyeen wiilkii ku guuleystay bajaajta iyo hadiyadaha kale ee qaaliga iyagana waa unu hambalyeynaynaa macaamiisha aan weli ku guuleysan hadiyadahaas qaaliga shirkadda ugu talagashay inay macaamiisheeda guddoonsiiso ee barnaamijka ku shuba ku guuleyso waxaan leenahay iyagana usoo degdega waqtigii weli wuu dhiman yahay insha allahu keliya waxaa idinka xigtay in adeegyada shirkadda isticmaashaan oo aad ku shubataan internet iyo ku hadal kadibna nasiibkiina aad tijaabisaan qaar ka mid a guuleystayaasha toddobaadkan ee shirkadda isgaarsiinta somtel ee nasiibkooda ku helay barnaamijkan tobanka kun ee hadiidood ayaa ka hadlay dareenkooda ku saabsan hadiidaha kala duwan ee la guddoonsiiyey ilaahi subxaana watacaala ayaa mahadda iskale sukaarna keenay bacdigeed shirkadda samtel iyo dahabshiila mahadda iskale oo waqtigii burburka oo dowla la-aanta soo samata bixisa ummadda soomaaliyeed mahad weyn baan u celinayaa anigana nasiibkayga maaragtay waa ilaahay baa isii waa mahadsantihiin adinkuna shirkaddu aada iyo aada iyo aad waxaan isleeyahay anigu shirkadaha marka la yidhaahdo waa shirkad ugu aaminsan waa shirkad markii la hadli tago codka ugu fasiixsan saas baan leeyahay sidaan aaminsanahay aada iyo aada u mahadsantihiin magacaygu waa maxamed aweys cabdulaahi waxaan halkan ka salaamayaa maamulaha iyo asxaabta oo halkan igu soo hadiyeeyey igu hadiye guddoonsiiyey kuuga iyo shirkadda samtel anigoo wakiil ka ah faadumo macalin xasan oo ku magac dheer faadumo gaabey dabcan horta faadum waa gawar iska yar oo caruur waxba hadda kala fahamsanayn laakiin markaan dhahay ama lee sheegay inay wax ku guulaysatay oo ayadana uu sii gudbiyey ilaa ay hadda farxaddeeda maasha allah hadda dhowaan la hadlaya xitaa waxay dhahday abow miya wax fiicana ku guulaysatay waa faraxsanahay farxaddeeda mala khiyaasi karaade maxamed xuseen aartian muqdisho